bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii afartanaad kitaabkii alraxiiq lmakhtuum waxaan ku dhex jirnaa marxaladii dacwada la cadaystay aljahru bidacwa waxayna ku bilaabatay in rasuulku sala allahu calayhi wasalam qoyskiisa uu shiriyo markay soo degtay waa andir cashiirataka alaqrabiin laba jalsa ayuu qabtay ama laba fadhi midkii hore abulahab ayaa ka fasahaadiyey kii dambena si fiican ayuu u dhacay wuxuuna helay ballanqaadkii abu taalib ayuu helay markana ree maka oo dhan ayuu yaa la gaadhsiinayaa dacwada islaamka calaa jabali safa buurta safa la yidhaahdo korkeeda wa bacda ta'akudi nnabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama markii uu hubsaday si dhab ah uu u hubsaday min tacahudi abi taalib abu taalib ballanqaadkiisii biximaayatihi rasuulka inuu ilaalinayo uu waardiyeynayo uu difaacayo wa huwa isagoo rasuulku yuballiqu gaadhsiinaya can rabbihi rabbi rabbigiisa xaggiisa risaalada islaamka ee kusoo degaysa isaga oo gaadhsiinaya dadka markuu hubsaday abu taalib inuu difaacayo yuu sacada wuxuu koray ama fuulay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin maalmaha ka mid a cala safa buurta safa laydha ayuu nabigu koray ama fuulay facalaa wuxuu koray aclaaha meesha ugu sarreysa xajaran dhagaxa ugu sarreeya ayuu isku taagay uma markaa kadib hatafa wuu qayliyey muxuuna ku qayliyey yaa sabaaxaah yaa sabaaxaah yaa sabaaxaah ayuu yidhi oo micnaheedu ay tahay waa wareey waa wareey waa wareey wey wa kaanad waxay ahayd kalimata indaarin erey digniin ayay ahayd ruux soo digay oo col ka soo digay taasoo tukhbiru sheegaysa can hujuumi jeyshin ciidani inuu weerar soo qaaday guluf ciidan guluf soo qaadaya oo weerar soo qaadaya qofka ka digaya ayaa ereyga isticmaali jiray waa sabaaxaah ow amase wuquuci amrin cadiimin ama arrin weyn oo khatar ah dhicitaankeeda qof ka digaya ayaa saa dhihi jiray uma markaa kadib haddana jacala wuxuu bilaabay ama gudagalay rasuulku yunaadii inuu u yeedho oo u dhawaaqo butuuna qurayshin quraysh lafaheeda oo qol mid mid uu ugu yeedho oo wayadcuuhum ugu yeedho qabaa'ila qabaa'ila qabiil qabiil ugu yeedho reer hebelow wareer hebelow wareer hebelow oo uu yidhaahdo yaa bani fihr reer bani fihriyow yaa bani cadiy reer bani cabdiyow yaa bani fulaan yaa bani fulaan yaa bani cabdimanaaf yaa bani cabdilmutalib ruuxna aan laga tegin falamaa samicuu markii ay maqleen dhawaaqa nabiga goor maalina ay tahay suuqadi suuqii laga shaqaysanaya ruux walba uu hawshiisa ku jira qaali waxay dhaheen man waa kuma haadaa kaas man waa kee haadaa kan alladii kaasoo yahtifu qaylinaya ee dadka u qaylinaya waa kuma qaaluu waxay idhaahdeen muxamedun muxamed weeye fa asraca waa lagu yaacay annaasu dadkii ilayhi xagga rasuulka ayay u rooreenay u ordeenay u yaaceen xataa inta ayaa u yaaceen ina arajula nin idaa lam yastatic hadduusan awoodin an yakhruja ilayhi inuu baxo uu isaga bal soo dhagaysta wuxuu sheegayo oo dukaan iyo ay wax ka baylahsan yihiin arsala rasuulan qof ayuu diri jiray udhihi jiray walbar ord liyandura si uu usoo ogaado oo uga soo waramo maa huwa wuxuu yahay arrinta uu ka hadlay iyo waxani maxay tahay arrin weyn weeye eh arrintaas soo ogow fa jaa-a waa yimid abulahab baa yimid abulahab maxaa loo sheegay dad badan baa yimide wa qurayshun qurayshina way timid maxaa jira hadal xun ayuu ka yidhi meesha sidii weligiiba lagu yiqiinay malcuunkaas falamaa markii ijtamacuu ay soo urureen oy soo xoomeen oo agtiisa lagu soo xoomay oo jabalu safa hoosteeda la issoo wada taagay oo dadka ay wada yimideen qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ara-aytum bal ii sheega oo ka warrama low akhbartukum haddaan idiin sheegi lahaa lowdu waa sidaas low akhbartukum haddaan idiin sheegi lahaa anna khaylan in fardo ama fardooley bilwaadi dooxada ay ku sugan tahay dooxadan ay soo xulayso bisafxi haada aljabali buurtan tan ah buurtan tan ah jirjirkeeda ay soo fananayso oo turiiddu ay doonaysa an tugiira calaykum inay idin weerarto a kuntum musadiqiya ma ay rumaysan lahaydeen qaalu waxay idhaahdeen nacam waan ku rumaysan lahayn maxaa jira maa jarabnaa ma aanaan soo jirabin oo ma aanaan weliganno soo arkin ama maqlin calayka adiga kadiban been wax been ahoo weligaa lagugu arkay ma jirto maxaan kuu rumaysan weynay maa jarabnaa calayka adiga kumaanaan kugumaanaan aqoonin ilaa sidqan run maahane qaali wuxu uhi mar hadday sidaas tahay innii anigu nadiirun mid digayaanahay horta bal diga ayaana waan idiin digi lakum idinka ayaan idiin digayaa bayna yaday cadaabin shadiid cadaab culus yaan hortiisa hortiisaan taagnahay hortiisa ayaan yaan idinka digayaa innamaa mathalii aniga tusaalahaygu iyo wa mathalukum idinka tusaalihiinnu waxaynu isu nahay ka mathali rajulin nin oo kale ninkaasoo ra-aa arkay al caduwa col soo arkay oo fandalaqa soo orday intay tabartiisu tahay soo orday yabra-u ahlahu dadkiisa iyo ahalkiisa isaga oo u digaya u digaya ee yatadalacu bayna qowseyn ee yatadalacu qooraansanaya wa yanduru lahum iyaga fiirinaya min makaanin murtafic meel kore oo buur ah ayuu kasoo qooraansanaya lialaa yadhamahum alcaduwu si uusan cadowgu ugu soo kadinin marka cadowgu inay kasoo or kasoo orod bataan baa suuroodo eh meel kasoo qayliyey oo fa khashya ka cabsaday buu yidhi an yasbiquuhu inuu cadowgii ka hormaro ilaan farday fuushan yihiin oo fa jacala bilaabay yunaadii inuu qayliyo u dhawaaqo uu yaa sabaaxaa yidhaahdo saasoo kalaan ahay buuhi waxaan ahay cadaab idinku soo socda cadaab idinku soo socda ayaan idinka digayaa waxaa weeye marka sida ninkaasba uu tolkiisa u digayo uu leeyahay waa intaasuu cadowgu kaaga hormare ee qayli qaylada ha maqleene saasoo kalean idinku qaylinayaa buun uma markaa kadib intaa markuu yidhi dacaahum ila alxaqi xaqi ayuu ugu yeedhay ilaahay hala rumeeyo yihi waxaan aan maaragtay ilaahay oo keli a hala caabudo ilaahay aan wax xaq lagu caabudo oon ilaahay ahayna ma jiru yidhi waxyaabahan kale waxba kama jiraan wa andarahum wuxuu uga digay min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisu uga digay fa khasa wuu gaar yeelay qoysqoys buu uga hadlay wa camma si guudna wuu uga hadlay fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin qurayshay ishtaruu iibsada anfusakum naftiina min allaahi ilaahay ka iibsada naftiina anqiduu anfusakum naftiina ka badbaadiya min annaari naar ka badbaadiya fa innii anigu laa amliku ma awoodo lakum idinka min allaahi alle xaggiisa daran wax dhib a walaa nafcan wax waxtar ah oon xagga alle idinka qaban karaay ma jiro walaa uqni ma deeqayo oo waxba kama qaban karo cankum idinka min allaahi alle xaggiisa shay-an waxba idinkama qaban karo haddii aad aada ilaahay rumayn weydaan ood caabudi weydaan hataa shafeeco ma lihidin micnihi yaa bani kacab ibnu lu-ay kor buu usii qaaday ree bani kacab ibnu lu-ayow anqiduu anfusakum naftiina badbaadiya min annaari naar ka badbaadiya fa innii anigu laa amliku ma awoodo oo ma milkiyo lakum idinka daran wax dhib ah walaa nafcan wax dheefah midna idinma awoodo yaa bani murata ibnu kacab ree bani murre kacab ibnu kacabow anqiduu anfusakum annaara anqiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkiina min annaari naar ka badbaadiya yaa macshara bani qusay ree bani qusayow anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaari naar ka badbaadiya fa innii anigu laa amliku ma awoodo oo ma milkiyo lakum idinka daran dhib walaa nafcan dheeb dheef midna idinma awoodo yaa macshara bani wuu soo degayaa marka hoos baa loo soo degayaa yaa macshara bani cabdimanaaf ree cabdimanaafow anqiduu anfusakum nafafyaalkiina badbaadsada min annaari naar ka badbaadsada fa innii anigu laa amliku ma milkiyo oo ma awoodo lakum idinka min allaahi alle xaggiisa daran dhib walaa nafcan dheef midna idinkama awoodo walaa uqnii cankum min allaahi shay-an alle xaggiisana waxba idinkama tari karo haddii aydaan idinku isbadbaadinin badbaadaduna waa inaad islaamka soo gashaan yaa macshara bani cabdishams ree bani cabdishamsiyow anqiduu ree cabdishamsi waa laf ka mida ree bani cabdi ree bani qusayga ka mida waayo cabdishamsi iyo cabdidaar iyo cabdimunaaf iyo kuwaas soo ma ahayn yaa bani cabdishams ree bani cabdishamsiyow cabdishams wuxuu dhalay umaye ayuu dhalay waa umawiyiintu marka ree qusay bay isla yihiin ree bani haashim yaa bani cabdishams ree bani cabdishamsiyow anqiduu anfusakum naftiina badbaadiya min annaari naarka badbaadiya yaa bani haashim baa la soo gaadhay marka ree bani haashimow anqiduu anfusakum naftiina badbaadiya min annaari naarka badbaadiya yaa macshara bani cabdilmualib ree bani cabdilmualibow awowgii buu soo gaadhay isaga awowgii nabiga sala allahu caleyhi wasalam anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaari naar ka badbaadiya fa innii anigu laa amliku ma awoodo oo ma milkiyo lakum idinka daran dhib walaa nafcan dheef walaa uqni waxba ka tari maayo cankum idinka xaggiinna min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba saluuni i weydiista min maali hanti waxaan leeahay wax iga weydiista waxaan waxbaa idinka siinayaa laakiin laa amliku ma milkiyo oo ma awoodo lakum idinka min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba yaa cabaas adeerkiibuu yuu haddana soo gaadhay yaa cabaas ibnu cabdilmualib cabaaska ina cabdilmualib adeerkay ahaayow laa uqni waxba kama kaagama qaban karo oo kaama deeqi karo min canka adiga xaggaaga min allaahi alle xaggiisa shay-an haddii aadan islaamka soo gelin islaamka hadduu qofku soo galo rasuulku waxbuu tari waxbuu kuu tari karaa uu kuu shafeeci laakiin haddii amoorada islaamka aadan soo gelin waxba laga waxba lagu waxba laguuma qaban karo yaa safiyata binta cabdilmualib waa adee waa eedadii camati rasuulilaahi rasuulka ilaahay eedadii ahayday laa uqnii canki min allaahi shay-an laa uqni waxba ma tari karayo canki xaggaaga min allaahi alle xaggiisa shay-an waxba alle xaggiisa waxba kaama tari karayo haddaadan soo islaamin waxay soo gaadhay marka yaa faatima yaa faatimata binti muxamed faatimadii ina muxamedahayde saliinii i weydiiso maa shi'ti waxaad doonto oo min maali hantidayda ah anqidii nafsika naftaada badbaadi min annaari naarta ka badbaadi fa innii anigu laa amliku laka min allaahi laa amliku ma awoodo laki adiga daran dhib walaa nafcan dhib iyo dheef midna kuuma awoodo anigu labadaba ilaahay baa gacanta ku haya walaa uqni canki min allaahi shay-an ilaahay xaggiisana waxba kaama tari karayo hayra hase ahaatee annii anigu hayra hase ahaatee anna lakum waxaa idiin sugnaaday intiinaasoo dhan ee quraysh oo dhan raximan qaraabo qaraabaa inaga dhexaysa qaraabanimadaasoo sa abulluhaa aan qoyn doono bibalaalihaa qoynteeda yaan anigu qoyn doono waan xidhiidhinayaa yani asiluhaa waan xidhiidhinayaa xasba xaqihaa xaqa ay leedahay qaraani qaraabanimo way inaga dhexaysaa oo wixii qaraabanimo laysku xidhiidhinaya waa laysku xidhiidhin laakiin ilaahay xaggiisa cid wax kaaga taraysa male waxba idinma tari karo soo gala xerada islaamka marka arrintaas dheer ayuu meesha ka jeediyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasna waxay keentay in dadka oo dhane marka la wada maqlo islaamkii intii markaa dhegaysatay rug wax walba wuxuu gaadhsiiyey intii kale ayuu gaadhsiiyey walamaa markii tamma uu dhammaystirmay oo uu taabagalay haada al indaaru digniintaas oy dadkooda dhegaysteen infada annaasu dadkii ayaa kala dareeray wa tafaraquu wayna wada kala tageen oo ninba meeshuu rabay ayuu aaday walaa yudkaru lama xuso oo taariikhdu inooma soo gudbinin canhum dadka xaggooda ayatu rid ayatu ayu rad riddata ficlin wax jawaab ah oo maalintaa ay bixiyeen ma jirto qowl ficil iyo hadal midna af iyo adin midna wax hadal oo ay bixiyeen ama wax jawaab ay bixiyeen maalintaas ma jirin waa la wada wareeray war cusub oon horay loo arkin waa weyn wax weyn oo la sheegi ruuxa sheegayo oo la yaqaano inuu yahay asaadiqu alamiin la sheegayo marka ruux walba isagoo wareersan ayuu meesha ka dareeray wax jawaab ah oo maalintaa la bixiyey oo meesha laga sheegay ma jiro haddii laga reebo abulahab lacnatullaahi calayh walaa yudkaru lama sheego oo lama xuso oo taariikhdu inooma soo gudbinin canhum dadkii meesha ku soo xoomay ayu riddati ficlin wax jawaab ah oo warkaa dheer ee rasuulku uu u jeediyay ay ka bixiyeen siwaa haddii laga reebo anna abaalahabin ninka abaalahab la yidhaahdo waajaha rasuula rasuulka wuxuu la qaabilay bisuu'i wax xun ninkaasaa wax xun rasuulka maaragtay la aaday oo laku jawaabay oo ugu jawaabay wa qaala wuxuu ku yidhi tabban laka hoog ha kuu sugnaado saa'ir alyowmi maanta oo dhan eh alihaada ma waxaasaad jamactanaa isuu kaayo yeedhay wax fiican inaad sheegaysa ayaan moodaynay waxaas miaad nagu isuu kaayeedho danaha yaga noo soo aan u soo seegnay ayuu yidhi fa nasalat waxaa soo degtay oo u jawaabtay isagana tabbat waxaa hoogtay oo akhriya adduunba seegtay yadaa abii lahab abii lahab labadiisa gacmood wa tabba waana halaagsamay oo wuu hoogay marka suurat almasad ayaa soo degtay kaanad waxay ahayd haadihi tantada alsayxatu ee dhawaaqa ah alcaaliyata ee sarraysa hiya iyaduba gaayatu lbalaaqi gaadhsiin dacwada ilaahay dadka la gaadhsiiyo meeshii ugu qotada dheerayd ee la gaadhsiin lahaa weeye dabcan t v-na ma jirin berigaas internetna ma jirin microphone ma jirin laakiin cod intuu buur fuulay rasuulku sala allahu calayhi wasalama ayuu codkiisa gaadhsiiyey waana la wada maqlay ta kale nuxurkii dacwadana wuu sheegay nuxurkii dacwada oo towxiidka ah na wuu sheegay waxaa kale uu sheegay ruux ruux waxu qaban karaa inuusan jirin sanam inuusan wax qaban karin wathan inuusan wax qaban karin wax aabbaha iyo awowyada inay waxba kuu qaban karin rasuulku inuusan waxba kuu qaban karin in ruux waliba la raba inuu naftiisa badbaadsado uu islaamka soo galo waxa lagu badbaadayahay waa islaamka faqad awdaxa wuxuu u caddeeyey uu daboolka uga qaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalama far waaweynna ugu qoray liaqrabi nnaasi ilayhi dadka kuwii isaga ugu dhowaa ana tasdiiqa rumaynta la rumeeyo bi haadihi risaalati risaaladan iyo fariintan alla uu soo dhiibay rasuulka oo islaamka ah oo la rumeeyo oo la qaato oo lagu dhaqmo rumayntaasi inuu yahay huwa isaguba xayaatu silaati xidhiidhka beynahu isaga iyo wa beynahum ka dhexeeya noloshiisu inay tahay yacni xidhiidhka isaga iyo iyaga ka dhexeeya xidhiidhkaas noloshiisu waa dacwadan oy qaataan iyo islaamkan oy soo galaan hadday islaamka soo galaan xidhiidhkii wuu nool yahay hadday islaamka diidaan ruuxii islaamka diidana xidhiidhkii wuu dhintay xidhiidhkii adigii qaraabada idinka dhexeeya wuu dhintay wa anna casabata alqaraaba ficiladii xigtada wa anna casabata alqaraaba ficiladii iyo dhiidhigii xigtada iyo qaraabada allatii taasoo yaquumu calayha alcarabu carabtu ay ku dhisnayd nidaamka bulsho ee carabi uu ku dhisnaa daabad way dhalaashay wuxuu mar hadday dhalaalaanna xaaladiisii hore xaaladaan ahayn ayuu noqdaa fii xaraarati hada alindaari digitaanka kan ah kulaylkiisii ayay ku dhalaashay alaati ee ka yimid digniinkii alaati ee ka yimid min cindi illaahi alla agtiisa ka yimid walam yazal kama baabi'in oo kama zuulin oo kama baabi'in oo haada asawtu dhawaaqan kan ihi yartaju inuu gariiro inuu gariiro dawiyuhu codkiisu codkii inuu gariiro dawiyuhu codkiisu inuu sii gariiro fii arjaa'i makkata maka jahooyinkeeda iyo daafaheeda iyo dacladeeda inuu ka gariiro xataa nasala qowluhu ilaa uu ka soo dego alla qowlkiisu fasdac caddayso bimaa tu'maru waxa lagu amrayo oo diintan islaamka ah caddayso wa acrid cani ilmushrikiina kuwa mushrikiinta ana dan iyo aabba midna ha ka gelin ha xaalaynin iskaga jeedso fa qaama wuxuu isu taagay rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu isu taagay yajharu inuu la jahro uu caddaysto uu ku dhawaaqo bidacwati yeedhiddii uu dadka ugu yeedhayay ilal islaami islaamka ugu yeedhayay inuu ku dhawaaqo uu caddaysto fii majaamici almushrikiina nimanka mushrikiinta ahay meelaha ay ku kulmaan wa nawaadiihim iyo bandaradooda ama jaljiisyadooda meelahay fadhiistaan wey meelahaas inuu dacwadii ka sheego yatluu isaga oo ku aqrinaya calayhim korkooda kitaab allaahi kitaabka ilaahay buu ku aqrinaya qur-aanka aqrintiisa ayaa ugu saameyn badan maxaa jira macnihiisa ayay si fiican u fahmayeen oo wayaquulu wuxuu ku dhahaya lahum iyaga maa wixii oo kale qaalat ay tidhi hu isagaba shaygaas alrusulu rusushii isaga ka horreysay liaqwaamihim dadkoodii iyo qowmkoodii iyo tolkood waxay ku dhihi jireen ayuunbuu ku yidhi oo maxay tahay yaa qowmi tolkayow ucbudullaaha alla caabuda alla oo keligees keligiis caabuda rumeeya oo caabuda oo amarkiisa qaata maa lakum ma lihidin oo idinma sugnaanin min ilaahin ilaah xaq lagu caabudo oo hayruhu isaga aan ahayn oo hayruhu isaga aan ahayn ma lihidin wabada-a wuxuu bilaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu bilaabay yacbudu llaaha alle inuu caabudo amaama acyunihim indhahooda hortee hor horteeda indhahoo indhahooda hortiisa ama hortooda uun isla miduune amaama acyunihim indhahooda hortooda inuu ku caabudo ilaahay uu ku tukado ayuu bilaabay fa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yusallii kii tukada bifinaa'i alkacbati kacbada dhinaceeda ayuu ku tukan jiray nahaaran maalin jahaaran si cad oon waxba la qarsalayn wa calaa ru'uusi alashhaadi kuwa meesha fadhiyana iyagoo ay fadhiyaan meeshii amaay taagtaagan yihiin waqad naalad waxay heshay ama ay gaadhay ama ay ku guulaysatay intaa rataba dheh waa isla mid waqad naalad waxay heshay oo ay ku guulaysatay dacwatuhu nabiga dacwadii uu islaamka dadka ugu yeedhay masiidan wax aada u badan oo min alqabuuli aqbalitaana wa dakhala annaasu dadkiina waxay soo galeen fii diin illaahi diinta ilaahay oo islaamka ayay soo galeen waaxidan bacda waaxidin waaxidan bacda waaxidin hal kolba hal kolba qof ayaa soo galayay micnihii afwaajan maaha sidii maaragtay markii maka la furtay markii marka la furay kadib siday afwaajan usoo gelayeen maaha laakiin waaxidan waa halhal ayay usoo gelayeen wa xasala waxaa dhacay baynahum kuwii islaamka galay iyo wa bayna man lam yuslim kuwii aan islaamin waxaa dhex maray oo min ahli beytihim ay isku qoyska ahaayeen ilin qoyskii keli ahaabaa qaarna way soo islaamin qaarna ma islaamin waxaa dhexdhac ka dhex dhacay kuwaas tabaaqudun isna cayb wa tabaacudun kala fogaansho wa cinaadun iyo isku madax taagid layscinaado washmaazat qurayshun washmaazat marka way yaqiiqsatay qurayshun quraysh min kulli daalika arrintaasoo dhan bay ka yaqiiqsatay oo ah islaamkii oo guri walba galay yaa waxay ku noqotay waxa waxaadan u adkaysan karayn baa layidha waa waa lagu yaqiiqsaday baa layidhaha inuu xun yahay maaha laakiin waxaad adigu adkaysan weydo oo idin wasaa'ahum waxaa dhibay maa kaanuu yubsiruuna maa wixiibaa yaa dhibay kaanuu ay ahaayeen yubsiruuna kuwa arka oo ah islaamkii oo faafay oo meel walbaba iyo guri walbaba gaadhay marka darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wsala allahu waslem calaa sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem